bismi illaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal saaxiib yaal meel baad joogtaan iyo sida maqalkiyagu idiin soo gaaraya wacan halkani waa radioga snaaya mawjadiisu ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahartis waxa aad kusoo dhowaataan barnaamijka dhalinyarada oo aad saaxiib yaal raadiaha aad ka dhegeysataan maalin waliba salaaso ah xiliyadaani oo kale toddobaadkan anigoo cabdifataax axmed ah ayaa barnaamijka idinla socodsiin doona ee saaxiib yaal kusoo durga la socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka dhalinyarada ee radio isnay sida hore udhaca aad ku maqasheenba barnaamijku waa dhalinyarada wuxuu idinkaga imaanaya radioga snay toddobaadkiiba mar ayaad naga dhegeysataan barnaamijkan mawjidaha aynu ku leenahay mareekada baraha bulshada iyo guud ahaanba waxaad nagala socotaana qeybteyna website-ka ee radio snay barnaamijyadan aynu sida toos ah ugu baahinaa cidda uu barnaamijkeena seegana halkaas ayay dib kaga daalacan kartaa toddobaadkani barnaamijka dhalinyarada saaxiib yaal waxaynu diyaaradda ku saari doonaa faa-iidooyinka ay leedahay in la barto xirfad gacaneedka dhismaha guryaha iyo farsamada dhismaha guryaha waxyaabaha markaasi ay dadku ay ka dhexlaan marka ay ku biiraan mawjida wax soo saarka iyo hindisaha ku aadan dhismayaasha waxaana barnaamijka martinoogu ah qaar ka mid ah dhalinyarada xoogsatada ah ee ka howlgala goobaha dhismooyinka ay ka socdaan ee magaalada tanijoar iyo sidoo kale injineer ka mid ah injineerada gacanta ku haya dhismayaal dhowr ah oo magaaladan khabyo ka ah dhismahoodana uu socdo siday dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada tanijoar ay shaqo abuur uga sameeyeen xirfadda dhismaha guryaha dayactirada guryaha lagu sameeyo iyo howlaha xooga ah ee gacanta laga qabto qodobadaas ayaan diyaaradda ku saari doonaa barnaamijka dhalinyarada inta uu raadi ah ka baxayo balse khadar yar oo adeega bulshada ah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
aynu khatarkaasi yar adeega bulshada halkaasi kaga nimaadno sida hore u dhaca barnaamijkuba aad ku maqasheen toddobaadkan waxaynu duljoogsan doonaa ahmiyadda ay leedahay in la barto xirfad gacaneedka ku aadan dhismaha guryaha magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn looga dareemayaa isbeddelka dhanka dhismaha oo aada loo casriyeeyey isla markaasina casriyeynta dhismayaasha magaaladan ay marayaan heerar kala duwan qaar ka mid ah injineerada magaalada tani jowhar qeybtoodna kasoo shaqeeyay magaalooyin kale oo maamul goboleedyada dalka ah iyo magaalada caasimada ee muqdisho ayaa jowhar waxa ay ka ikhtiraaceen hindiso cusub oo ku aadan dhismayaasha guryaha oo intiisa badan laga sameeyo bulkeeti iyo biro isu tagay haddaba makaaxida casri ah oo magaaladan laga hirgeliyey iyo dhismooyin kala duwan oo casri ah ayay indhuhu qabanayaan taasi oo ujeedkeedu uu yahay in isbeddel wanaagsan dhanka dhismaha magaaladu ay ku tilaabsanayso dhismaha gacanta laga sameeyo ee guryaha ee loo yaqaano fundiga oo lagu daray kuwa faryaamada ah ee qeybaha alwaaxda ah qaabilsan ayaa ka dhiga in shaqo abuur ballaaran ay heleen qaar badan oo dhalinyaro ah oo aan wax shaqa ah ku haynin magaalada tanijoar si loo dhiirigeliyo nidaamka horumarinta xirfad gacaneedka ayuuna injineer cumar cali caalim oo ka mid a injineerada dhismaha gacanta ku haya ee magaaladan isla markaana inoo sharaxaya in isbeddel ballaaran ay ku sameeyeen nidaamkii hore ee dhismayaasha guryaha oo wakhti badan sanooyin iyo bilooyinba qaadan jiray lagu soo koobay isbuucyo magaceeda cumar cali caalim baa la yiraahdaa cumar waxaa ka mid tahay injineerada magaaladan jowhar dhismayaasha ka socda qaybtood gacanta ku haya dhismaha marka la joogo bal sharaxaad naga sii iyo qaabka aad u shaqaysaan iyo goobaha aad dhistaan qaabaha aan u shaqeyno iyo goobaha aan dhisaan waxaa ka mid ah ebel oo inaan la helaa horta rag oo shaqaysto oo shaqayaqaan ah shaqaalaha aan noqdo amba fuundigo farsamada leh baan noqdo waa inaa horta qofka xifradiisa uu lahaado wayaan qof aan xifrad labadaba aan ule horta ma shaqay karo waa ninka waa inuu isku adadkaadaa markii shaqaale uu noqoto waa nin oo mataqaanaa shaqadii loo diro waqtaas inaga soo bixi karo uu ahaado wayaan inta aa howlahan ku jirteen dhismayaasha aa samayseen wax nooga sheeg wallaahi alxamdulilah ilaahay waa nagu bad- aanu mataqaana waa nagu ceeb asturay ilaahay baa mahadis iskale bahashaan mataqaanaa ilaahay weyne waxadka ay oon abuurtay ayaa ku mahadsan oo aqoontaas aana siiyey aniga ilaa aqoon waaye aqoontan mataqaana ilaahay baad siima dadka iskama helaan boqol baa joogta horta mataqaana ee aqoonta ilaahay duniyada ku abuura laakiin xirfad kale leh waxaan xirfad waa nin walba ilaahay xirfadiis meel baa u geliyey ilaahayna waa nagu ceeb asturay wax haddii usoo noqdaan ugu daran tahay markaa qof kale oo jawaarta uu saaraya jawaarta la jabto oo la dhacdo ee mataqaana meeshaas waxaa uga yar dhanka shaqaalaha waxbaa ka soo gaarayo alxamdulilah laakiin intaba ilaahi baa namoodiyay aniga waxba nagama soo gaarin hadda waa ku badqabnaa si sharaf iyo nidaamna ay noogu dhammaatay ilaahiga intaas nabadaas oo nagu siiyey anigoo caafimaad qabna na keena meesha anigoo caafimaad qaban oon- aan ka tagnay ayaa maadaasna iska Een, shaqaalaha qaabkay u kala baxaan oo howsha qabta shaqaalaha waxay u kala baxaan fuuntiyaa jiro een mataqaanaa een waxaa taa shaqaalaha waxaa u kala baxaan shaqaalaha jiro gaashitoriyaa jiro shaqaalaha jiro waayahay een, shaqaalaha howsha qabto imise u kala baxaan shaqaala waxuu u kala baxaa gaashitoriya u baxaa een waxuu u baxaa een mataqaanaa een halyeebiis u baxaa nin shaqaalahan aan mataqaanaa ka weynaaday halyeebi oo fuundi nima ku dhow waayaan nigana shaqaala waayaan nimanka fuundiyaalka ay wax siiyaan gaashitoriyan waxaa la yihahdaa midka shimiitada qaso Waayahay, siday u kala shaqeeyaan een, xuquuqdooda siday kala tahay xuquuqdooda kala sareysaa xuquuqdooda kala sareysaa fuundiga ninka ugu sareeya waayaan injineerka ka sareeya si lacag badan waxaa ku xigo gaashituuriga gaashituuriga ayuu kasii yaryahay gaashituurigana waxaa ninka halyeebiga ah haddana kasii lacag roon oo mataqaanaa hadda sii wax baranaayo oo shaqooyinka qaarkood lagu dhigo loo diraayo ninkaasoo kale mataqaanaa shaqooyinka saas baa lacagooda kala dhexayta yihiin macnaha waayahay shaqooyinka siday u kala adag yihiin marka aad dhisma ku jirtaan dhismaha meesha ugu daran shubka markii la gaaro wayaan shaqooyinka ugu adag waa markaa shubka la gaaro iyagoo shaqada wa- gebigeeda u adag tahay horta laakiin waa ka kale culus badan yihiin waxaa culeys ah shubka haa shubku muxuu u baahanaa ma shaqaale dheeraada u baahanaa ma howl dheeraada u baahanaa maxaa culeyskaas ka dhigaa Ah, shaqaalaha een mataqaana shub markii la gaaro shaqaale fara badan inaa la helo waayaan oo hadba mataqaana shaq- shubkaas wuxuu ku filan dadkeeda inaa la helo waayo oo shubkeedana yaqaan oo shaqada yaqaan tee ahaan guryaha aad dhisteen mis leedahay een, ilaa iyo hadda waxaa jiro guryo aan waxba kasoo laabano cilada maasha allah alxamdulilah nagu ceeb asturitaas ilaa hadda maa mahayno anaga guri hadda mataqaana si noqday oo nagu soo noqday maya mahayno ilaahan anaga haytaa Waayahay, een, qaybihii ugu dambeeyaan soo gaarnay dhalinyarada magaalada joogta ee shaqa la-aanta ka caawato adigoo ka faa'iidaysanaya fursadaan siday in- een u bartaan xirfadahan maxaa ugu baaqli waxaan u baaqlaa ninkaa horta waxbarasho aan ku jiro waxbarashada iskuul ama dugsi horta inaad iskuulkooda iyo bul- iyo mataqaana iyo dugsigooda oo dhigtaan ku bodaadinayaa ninka intaas aan hayninna oon mataqaana magaalo joog ama darbi joog iska ah waxaan jeclaan lahaa inaan shaqooyinkan ugu soo raadiyo cid walba oo timaada shaqaysan karo mataqaana een waa u furan tahay taa waan shaqna waa ka siinay waayahay een, shaqo jirto waayaan waa markii shaqo jirto aniga shaqo aan hayno waaye, oo magaalo shaqo aan ka hayno waayahay, waqtiyo ma jiraan oo ay magaalada wax shaqa dhisma iyo howlo kala socdeenan leeyahay ah waa jirtaa maxaad isku maaraysaa waqtidaas waxaan isku maaraynaa een, beeraan leenahay juhuraan la yiraahdaa meeshaan beerahayna waqtidaasna aan galnay oo wax ka soo saarnaa oo tacabkii iyo howlahaas alqa waxyaabaasaan qabanaa haa waayahay een, ugu dambeyn marka dhismayaasha magaalada isbedelkooda sida is leedahay een, ma casriya mise dhismihii hore weli socda maya casri baa mataqaana ayaa ka jiro sida hadda oo mataqaana ay wadaadkan xaaji cabdi la dhahayoo kale een, casri oon mataqaana ebel hadda kule xamri meel walba ilaa iyo mudug dhulkaasaan kasoo qaban horta laakiin juhura ku cusubta shaqadan shaqo anaga horta waa aqoonteeda aan leenahay waayaan laakiin juhur dadka joogo maya ninkaana ugu horeeyo ugu duwan tahay shaqooyinka jawaar waxaa aga dugan tahay shaqadan waa een, shubkii iyo dhismihii kale waa ka- waa ka yar fudud tahay waa ka yar fudud tahay een, mataqaanay sida ugu dhaqsada badan kan gurihiisa dhismihiisa loo helayo Ah, hoygiisa sida ugu fududaa loo helayaa qeybo oo la dhiso iyo qeybo muraayado oo laga tago sidaas u kala baxan Ah, hadba qofka wixiis awoodi karaa loogu dhisayaa ninkii yiraahdo mataqaana aniga waxaan rabaa inaa ilmonial aan wada geliyo guri wada miraayat ayaan rabaa markuu yiraahdo wad miraayada loogu dhigayaa ninka ma awoodi kariya haddana bulukiit mataqaana dhagax lagu dhiso qaabkan lagu se markuu yiraahdane intii sida sidoo kale eh, mataqaana ugu dhisnaa kharash ahaan marka dhismayaasha cusub ee magaalada jowhar kusoo kordhaya iyo kuwii hore yaa badan qaabka loo dhisaa maya qaybta hadda oo cusub joora hadda tanna ugu horeyso tanba ugu horeyso hadda gacanta ku haysaan ta hadda gacmaha aan ku hayno faraha kula jirno taasa u horeyso inta kale waa tidii oo mataqaanaa oo talyaaniga ay tahay oo- la isticmaali oo jiray la isticmaali jiray Waaya. ugu dambeyn dhismayaasha hadda ee cusub ee magaalada keenteen ilaa heerkay gaari doonaan isleedahay dadku ma ma la qabsan doonaan wallah dadka haddii la qabsadaan kolley boqol hadda timid oona weydiisi oo mataqaanaa jecel inaad mataqaanaa oo samaysato haddii kharashka isku adkaayo doonin ilaa calaa xabad bir baa la gadayaa birta calaa xabad baa la gadayaa calaa xabad baa la gadayaa birma u badan dhisma bi- biraa u badan bir baa u badan iyo mataqaana sideeda bir waaye tan sideedaba bir waayan iyo lamiyeeri oo adeeg oo kan oo ka dugan oo hadda guryaha aan saarano lamiyirigaas maxaa lagu qabtaa lamiyeeri waxaa lagu qabtaa shubka oo mataqaana ugu sareysa ayaa la saaraa meesha ugu dambeysa marka la shubaayo ayaa lamiyeerigaas la fidinayaa bir bac baa la saarayaa kasoo dib waxaa la sameynayaa birtii mataqaana haddana ayaa feeryoolaa la saarayaa feeryool baa haddana sii galaaya markaas kadib baa shubka ayaa mataqaana la dul saarayaa iyadan waaya su-aashiin ugu dambeysa waxay ku leedahay magaalada jowhar haddii dhismayaasha caynkan ku socdaan biladeeda isbedelkeeda ma laga yaabaa inuu isbedel sameeyo boqolkiiba boqol waa laga yaabayaa hadda mataqaanay shaqada noocan ee hadda mataqaana wadaadkan uu isku bilaabay xaajiga haddii dadka wada qaataan magaalada boqolkiiba boqol waa si fiican baa isugu bedelaysa waxaa noqonaysaa firs magaalo la yaqaano aad uu mahadsan yahay injineer cumar cali caalim ayuu kaasi ahaa waxa uu idinkaga imaanayay wareysigaas radio isnaay waxaana diradda aynu ku saareynay dhismayaasha casriga ah ee magaaladan laga hirgelinayo iyo sida looga soo guuray casrigii gumaystihii kadib ay dadka soomaaliyeed kasoo hindiseen dhismayaasha guryaha ee caynkaa loo dhisi jiray ilaa iyo boqolaal dhalinyaro ayaa subaxdii u kala hada in ay soo dhammaystiraan shaqooyin ay maalintii kasii horreysay ay kasoo tageen qaarna shaqooyin cusub ayay markaasi bilaabaan waxaana dadka ugu badan ee dhalinyarada magaaladan ku nool ay yihiin kuwa u shaqa taga goobaha loo shaqa doonto ee ku aadan shaqooyinka dhismaha guryaha haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada ku howlan shaqooyinka dhismaha guryaha ayaynu weydiinay aragtidooda xilliyada shaqala-aanta jirta iyo siday ugu qanacsan yihiin inay ka mid noqdaan dhalinyarada dhismayaasha guryaha ee loo yaqaano fundiga markaasi ka howlgala
kulley annaga waa annaga dad muslinaa nahay oo hadda macnaha oo oo waddanka joogo oo macnaha hadda dhib raadinan minan shaqaalaa nahay wax walba haddii wixii hadda macnaha haddii oo macnaha shaqala noo yeelan aad iyo aad aan u jecelnahay bulshada Aa, si fiican u jeclaan dhanka oo macnaha dhanka oo macnaha shaqada mar allaala markaa dhamaysa wuxuu ku leeyahay shaqadan ma ii qaban mana ii dhameynin adoo waa adoo shaqadii dhamaysayaa aa haddana dib lagu soo celinaa Aa, waxaad ula shaqadii ma dhameynin wixii ii dhamey waxaad iga qaaday shaqadiina waa dhamays saddex bil afar beri qaadane lacagtiina lacag yar waay mana isbixinayso waxaa laga yaabaa waxaa hal maalin ku shaqaynayso aa waxaad ku shaqaynaysa saddex maalin afar maalin shan maalin intaasuu qaadani wax kuma karayso bil kuma noqoto waxay ku noqoto male meeqa doolar toban doolar waa saddex maalin shaqaynayso mana qabataa
haddii hal iyo laba aan ku tilmaamo waxaa iska jira dalkan een, shaqo la'aana iska jirto mar walbo inta anaga aan imaano waxaan ahay qof iska oo macnaa oo ka shaqeeya arrimaha oo- oo faryaamada iyo fundiga iyo waxyaabahaasaan ka shaqeeyaa injineeraan ahay oo dhiso guryaha marka shaqooyinkiina way iska yara yar yihiin oo dalkiio fursado shaqo ma lahan
foondiga faryaamaha iyo weliba firoolaha iyo guud ahaan cid kasta oo gacanta ku haysa dhismaha guryaha ayaa ah kuwa noloshooda ka maareeya guryahooda islamarkaasina dhismayaasha magaalada ay gacanta ay ku hayaanna waxa ay ku qaataan qeybtood lacago kala duwan oo cid weliba waxaa wax lagu siiyaa darajada howsha dhismaha guryaha markaasi ka socota arrinkani dhismaha guryaha iyo weliba farsamo gacmeedyada ayaa kusoo badanaya magaaladani caasimada u ah maamulka hirshabelle ee jowhar waxaana dadku oo ganacsato u badan ay yihiin kuwa haatan ikhtiraacaya dhismayaal ka fudud kuwii hore wakhtiga badan geli jirayna laga soo koobay saaxiib yaal waxaad dhegeysaneyseen muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahertz radio isnay waxaad dhegta ku haydeen barnaamijka dhalinyarada oo idinkaga imaanayay raadiyaha cidda uu seegay barnaamijkeenan iyo guud ahaan barnaamijyada aynu baahinaba waxay dib kaga daalacan kartaa mareegyada aynu baraha bulshada ku leenahay oo ah isnay radio ilaa maaynu gaarno toddobaadka xiga xiliyadani oo kale iyo barnaamij caynkaani oo kale ah isma dhaafno asalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu